ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reeba jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa siddeed iyo tobanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriyada qodobada maanta oo arbacaha barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah hindise oo garwadaan ka ah ingiriiska ah oo lagu doonayay in xabad joojin looga gaaro colaadda suudaan oo fashil ku soo dhammaaday lix iyo toban qof oo u dhashay dalka urdun oo la xiray kadib markii lagu soo eedeeyey inay samaysteen gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn yukrain oo sheegtay inay bartilmaameedsatay saldhigyada gantaallada ee ruushka koox hubaysan oo askar ku dilay koonfurta suuriya iyadoo tiro carruura ah ay ku naf waayeen haraadiga walxaa qarxa oo ka dhacay gudaha dalka suuriya haweenay ku nool qadsa oo ka sheekaysay sida ay maamulka yuhuudda u laayeen dhammaan qoyskeeda sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysa doontaan warbixin ku saabsan maxaa u sababaa sar u kaca ku yimid qiimaha dahabka ah ee caalamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي
waa hagaage qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka wuxuuna noqonayaa xubinta qalinka saxaafadda ah oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir waxaa fashil ku soo dhammaaday hindise uu garwadeen ka ahaa ingiriiska oo la doonayay in xabad joojin looga gaaro colaadda suudaan dowladda ingiriiska oo la wada ogsoon yahay inta uu gaarsiisan yahay cadaawadda ay u hayso wadamada muslimiinta ayaa maalmihii lasoo dhaafay karkarinaysay hindise ay ku sheegtay inay xabad joojin kaga hirgelinayso dalka suudaan kaas oo aan loogu wiicin dhinacyada ku dagaalamaya dalkaas oo ay ugu tunka wen yihiin militariga uu hogaamiyo cabdulfataax al burhaan ingiriiska ayaana dantuu rabaha ka lahaadee u saciinaya in la sameeyo koox fududaysa wadahadallo lagu saafjarayo colaadda sokeeye ee suudaan ka soctay muddada labada sane ah wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa sheegay in dood socotay maalmo dhan oo u dhexaysay masar sacuudiga iyo imaaraadka kuna saabsaneed warmurtiyeedkii laga soo saari lahaa shirkaas ay tahay mid burbur ku keentay hindisaha uu garwadeenka ka ahaa ingiriiska ayna ka qaybgalayeen xubnaha ka kala socda dowladaha carabta yurub iyo kuwo kale in dadka uu wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska ku doonayo inuu ku qanciyo wadamada carabta in la asaaso koox ka shaqaysa xabadjoojin ka dhaqangasha dalka suudaan ay noqon weysay mid miro dhal ah taas oo muujinaysa sida ay dowladaha carabtu uga macaashayaan dhibaatada ka taagan dalka suudaan waxa uu intaas ku daray rajadii laga qabay wadahadalo lagu dhammeeyo colaadda dalkaasi ay yaraatay dabayaaqadii talaadadii kolkaas oo taliyaha ciidamada taageerada degdega ah maxamed xamdaan doqlo uu ku dhawaaqay in la dhisayo xukuumad la tartanta tan rasmiga ah ee hadda ka jirta suudaan arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dagaalka suudaan uu laba sano jirsaday halka maleeshiyaadka r s f-na ee taageerada ka hela dowladda imaaraadka carabta lagala wareegay dhul baaxad leh oo ka tirsan dalkaas dhinac kale lix iyo toban qof oo u dhashay dalka urdun oo la xiray kadib markii lagu eedeeyay inay samaysteen gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sirdoonka boqortooyada urdun ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen mashiinada loo yaqaano mikhraadka kuwaasoo lagu farsameeyo noocyada kala duwan ee hubka fudud gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wasiirka isgaarsiinta ee dalkaas iyo afhayeenka dowladda moxamed almamaani ayaa shalay talaadadii xaqiijiyey in la xiray lix iyo toban qof oo lagu soo eedeeyey inay sameeyeen gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasoo lagu eedeeyey inay isku diyaarinayeen howlgallo ay kaga hortagaan xasuuqa yahuudda ku hayso marinka khaza wakaalada wararka ee boqortooyada sbatra ayaa daabacday muuqaal muujinaya qaar ka mid ah ragga gacanta lagu soo dhigay fideoga ayaa sidoo kale waxaa ku jira nuqul yar oo laga soo duubay bakhaarka lagu keedayo hubka ay isticmaalayeen ragga la qabtay maalmo ka hore ay ahayd markii wiil dhalinyaro ah uu dhashay dalkaas lagu xukumay toddoba sano oo xarig ah kadib markii la sheegay inuu doonayay fuliinta weerar ka dhan ah yahuudda waxaana marba marka ka dambeysa soo ifbaxaya daba dhiifniyada maamulada ka jira inta badan wadamada muslimiinta ee la safka ah yahuudda iyo maraykanka geeska kale yukraine oo sheegtay inay bartilmaameedsatay saldhigyada gantaalada ee ruushka ciidamada yukraine ayaa ku dhawaaqay inay beegsadeen saldhigga guutada gantaalada ee ruushka kuwaasoo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkii lagu hoobtay ee ka dhacay magaalada sumi ee gudaha dalka yukrain kaasoo ay ku dhinteen in ka badan shan iyo soddon qof oo yukrainiyiin ah halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo labaatan qof weerarkan culus ee ay fuliyeen ciidamada yukrain ayaa lagu beegsaday saldhigga guutada afar boqol sideed iyo afartanaad ee ah garabka ku howlgala gantaalada ee ruushka kaasoo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dalkaas waxaa sidoo kale duqeyntan ka dhashay khasaare maaliyadeed oo lagu burburiyey saanad ciidan oo ay lahaayeen ciidamada ruushka kadib wadahadallo dhowr ah oo la iskugu keenay labada dal kuwaasoo kusoo idlaaday fashil ayuu ruushka wuxuu dhankiisa sii xoojiyey duqeymaha uu ku hayo saldhigyada ciidamada yukrain taasoo uu ku doonayo inuu ku cadaadiyo maamulka kiyef inuu ugaga tanaasulo dhulka uu haatan ruushka gacanta ku hayo ee gudaha yukrain halka yukrain dhankeeda wada iska cabin xoogan oo ay kaga hortagayso ciidamada ruushka weeraradan ay isdhaafsanayaan labada dhinac ayaa kusoo beegmaya iyadoo dhowaan ergega gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan waxaa loogu yiro bariga dhexe steve witkof ayaa sheegay in afar iyo tobankii bishan abriil uu wadahadallo la yeeshay madaxweynaha ruushka valadimir putin kuwaasoo diiradda lagu saareeya heshiis nabadeed oo suurtagal ah oo ku salaysan xaaladda shan goobood oo uu ka taagan yahay muran xoogan tan iyo markii uu trump xafiiska kusoo noqday bishii janaayo maraykanka ayaa dib u bilaabay wadahadallo toos ah oo la yeelanayo aqalka kremlinka ee looga arrimiyo ruushka wuxuuna muujiyey sida ay u go-on tahay difaaca yukrain xitaa iyadoo ruushka uu sii xoojiyey weerarada ka dhanka goobaha rayidka ugu dambeyntii koox hubaysan oo askar ku dilay koonfurta suuriya iyo tiro caruur ah oo kuna fuwaayay haraadiga walxaa qarxa ee ka haray dagaalada dalkaas xiisado ayaa weli ka taagan gobolka daraca ah ee koonfurta suuriya halkaasoo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay weeraro lagu dilay xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalkaas dhacdii ee ugu dambeysay ayaa lagu dilay laba wiil oo walaalo ah oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda suuriya kadib markii kooxo hubaysan oo aan heebtooda la gerinayn ay si toos ah ugu toogteen magaalada masayriib ee galbeedka magaalada daraca sidoo kale howlwadeennada caafimaadka ee degmada daraca ee dalkaasi ayaa shaaciyey dhimashada afar qof oo rayid ah iyo dhaawacyada saddex kale oo dhaawacyadooda kala duwan yihiin kuwaasoo ku waxyeeloobay haraadiga walxaa qarxe aan weli qarxin ee ka haray dagaalada dadka suuriya gaar ahaan da-yarta ayaa waxaa dhibaato weyn ku haya haraadiga walxaa qarxa ee ka haray dagaaladii sanadihii lasoo dhaafay ka socday dalkaas iyadoona ciidamada madaniga ah ee dalkaas marba marka ka dambeysa soo bandhigayaan dhimasho iyo dhaawac ka dhasha walxahaas arbacadii lasoo dhaafay ay ahayd markii hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ay ka digeen in wasaqowga baahsan ee miilooyinka dhulka lagu aaso iyo walxaa qarxa ee ka haray dagaalada suuriya ay caqabad weyn ku yihiin dib u soo celinta barakacayaasha oo si nabad ah usoo laabanaya islamarkaana ay caqabad ku tahay dadaalada dib u dhiska lagu sameynayo meelaha kala duwan ee ku burburay dagaalada muddada dheer ka holceeyay dalkaas dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo intikaarsan
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan hooyo ku nool khaza oo ka sheekaysay sida maamulka yuhuudda ah uu u laayay dhammaan qoyskeeda waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji iyadoo ay maalin weliba kor usii kacayso tirada dadka ku waxyeeloobaya dagaalka khaza mar welibana ay sii badanayaan tirakoobyada burburka baaxadda weyn ee haleelaya xayndaabka haddana waxaa soo ifbaxaya sheekooyin qalbitaabad leh oo caddaynaya in lambar weliba ay ku hosduugan tahay qiso bili'aadannimo xambaarsanna nolol dhammaystiran oo dhuntay riyooyin baaba'ay iyo qoysas kala furfurmay umu jihaad ishtaawi oo dabcan ka mid ah dadka reer khaza ee ay waxyeelada ka soo gaartay gumaadka yahuudda ayaa xilli ay kasoo muuqanaysay barnaamijka ay aljaziira baahiso ee laysuu arqaaman oo macnaheedu yahay ma ahan lambarro oo keliya ayay umujihaad kaga warantay sidii ay u weyday qaybta ugu badan qoyskeeda oo hal laxdo ay gumaadeen diyaaradaha maamulka yahuudda hooyadan oo afartan iyo siddeed sano jir ah ayaa qisadeeda ku bilaawatay riyo ay ku riyootay taasi oo ay ku aragtay wiil yar oo ay iyadu dhashay laguna magacaabo moxamed islamarkaana ku baxay gacanta maamulka yahuudda moxamed waxa uu igu yidhi hooya aniga waxa aan la joogaa oo wehel ii ah aabbahay wixii intaasi ka dambeeyey walwalka ayaa iiga yaraaday qalbiga ayaana ii qaboobay oo waxaan ogaaday inuu wiilkayga shahiid yahay ayay leedahay umujihaad oo ah hooyada dhashay wiilka yar ee moxamed oo ku baxay gacanta kayaanka sahyuuniga ah hooyadan oo ay murugta buuxisay foolkeeda ayaa waxa ay weli dheehanaysaa burburka iyo bohollaha ka qodmay gurigeeda burbursan oo weli ay ku hoos jiraan qaar ka mid ah qoyskeeda iyadoona ku cataabaysa burburkan waxaa ku hoos jira xusuusyada noloshayda oo dhan waxaa ku hoos qarsoon ubadkaygii aan jeclaa noloshayda oo idil ayaa halkan ku duugan anigu waxaan ahay hooyada laba shahiid oo kale ah moxamed iyo jihaad iyo xaaskii shahiidka abujihaad ishtaawi lixdii bishii disembar ee sanadkii tegay ee labada kun afar iyo labaatanka noloshaana waxaa baabi'iyey aniga iyo qoyskaygana na kala geeyey duqayn uu maamulka gumaystaha la beegsaday gurigeenna ayay leedahay umujihaad xilli ay qeexaysay nafteeda tafaasiisha dhacdadan haleeshay reer abujihaad waa mid aad u naxdin badan islamarkaana aanan ka bixaynin xasuusta umujihaad waxa ayna leedahay hooyadan gurigeenna waxa uu ka koobnaa siddeed qol diyaaradaha maamulka yahuudda ayaana ku beegsaday duqayn xooggan taasi oo guriga ka soo reebtay burbur iyo qiiq oo keliya xilli ay ilmahaygana ku hoos jiraan cod aad u liita uurku taalle iyo murugna ay buuxdhaafiyeen ayay umujihaad ku cabiraysay hami yar oo ay dunidan ka lahayd kaasi oo ah in hal qof oo ehelkeeda ka mid ah uu u noolaado riyadayda oogu weyn waxa ay ahayd inuu ii hara hal qof oo ka mid ah qoyskayga si aan ugu sii indhaqabowsado balse allah ayaa iga doortay anigana waan ku qanacsanahay qadarkiisa ayay leedahay umujihaad riyadii ay lahayd hooyadan oo ah in ay la noolaato ilmaheeda indhaheedana ay ku qabowsadaan iyaga oo weynaanaya reerana yeelanaya ayaa xilligan waxa ay isku beddeshay in meedadkooda un ay ka soo saarto burburka hoostiisa si ay si karaamo leh oogu aasto waxa ayna leedahay waxa aan tamaninayaa in aan ilmahayga ka soo saaro burburka hoostiisa si ay iigu suura gasho in aan si karaamaysan oogu daro qubuurta muslimiinta umujihaad ayaa mucaanaadka iyo dhibaatada ay la nool yihiin reer khaza waxa ay ku soo koobtay hal jumlo oo aad u xeel dheer iyadoona tidhi innagu ma nihin tiro oo keliya oo maalin weliba ay tiro kale ku darsamayso innagu waxaan nahay bashar waxa aan weynay owlaaddeenna iyo qoysaskeenna aniga si gaar ah waxaan waayey qoyskaygii oo idil xilli ay taqaariirta dawliga ah iyo tan maxalliga ahba qaadaadhigayaan xaaladda murugsan ee ka jirta xayndaabka khaza ayna hadal hayaan konton milyan oo tan oo burbur ah iyo in ay suulintooda u baahan tahay shaqo soconaysa kow iyo labaatan sano oo xidhiir ah iyo afar boqol iyo konton kun oo xaafadood oo baaba'ay haddana khasaaraha xaqiiqiga ah waa mid aanan lagu cabiri karin lambar xanuunka iyo waayitaanka iyo walwalka nafsiga ah ayaana sii ahaan doona xaalado laasimaya dadka barakacayaasha ah ee reer khaza sannado dheer iyo weliba inta noloshooda ka dhiman
weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxaa u sababa sare u kaca ku yimid qiimaha dahabka ee caalamka waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye
qiimaha dahabka ayaa sare u kacay talaadadii iyada oo ay socoto hubaanti la-aan ku aadan qorshayaasha lacagaha canshuuraha ah ee madaxweynaha maraykanka donald trump iyo saameynta ay ku leeyihiin dhaqaalaha adduunka sicirka dahabka ee markaasi lagu kala wareegayo ayaa kor u kacay eber dhibic afar boqolkiiba taasoo keentay in saddex kun laba boqol labaatan iyo kow dhibic toddobaatan dooro lagu kala iibsado halkii awqiyo oo dahab ah dahabka ayaana isniintii gaaray heerkii qiyaasiga ahaa ee ugu sareeyey kaasi oo ah saddex kun laba boqol afartan iyo shan dhibic afartan iyo laba dolar halka qiimaha dahabka ee beeciisa dib loo dhigana uu gudaha maraykanka kor u kacay eber dhibic afar boqolkiiba isagoo gaaray saddex kun laba boqol soddon iyo toddoba dhibic lixdan dolar diiwaanka dowladda federaalk ee maraykanka ayaa isniintii shaaca ka qaaday in dalkaasi uu baarayo soo dejinta daawooyinka iyo qalabka isgaarsiinta ah iyada oo doonaysa in labadaasi qaybood ku soo rogto lacago canshuur ah waxayna tibaaxeen in ku tiirsanaanta weyn ee wax soo saarka shisheeyaha ee dhanka daawooyinka iyo qalabka isgaarsiinta ay khatar ku yihiin amniga qaranka ee dalkaasi trump ayaa sheegay axaddii inuu ku dhawaaqi doono qiimaha lacagaha canshuuraha ee lagu soo rogi doono qalabka isgaarsiinta ee lasoo dhoofiyo isbuuca soo socda taasoo kor u qaadaysa walaaca ganacsatada jaanibkaasi iyada oo qiimaha dahabka uu dhowaan ahaa heer iska caadi ah oo cusub haddana weli kama uusan suulin inuu sare u kacayo waxaana suuragala in xaaladiisa ay ku sii socoto hubanti la-aan muddo dheera canshuuraha cusub ee ku hareeraysan awgeed sida uu qabo yib yowan rong oo ah ganacsade amerikaan ah dhanka kalena madaxa kaydka federaalka ee magaalada atlanta ee dalka maraykanka ninka lagu magacaabo rafaaiil bostig ayaa sheegay in hubanti la-aanta ku xeeran canshuuraha iyo siyaasadaha kale ay dhaqaalaha si guud hakad u geliyeen wuxuuna u soo jeediyey bangiga dhexe ee maraykanku inuu ilaaliyo siyaasadda lacagtiisa oo uusan isbedelin ilaa ay hawshu ka kala caddaanayso xogta laga helay golaha dahabka adduunka ayaa muujinaysa in maalgelinta lagu sameeyey lacagaha lagu kala bedelo dahabka ee shiinuhu taageerayo ilaa hadda bishan ay dhaaftay dhammaan heerkii hore taasoo ka badan dakhliga ka soo gala lacagaha uu maraykanku ku taxan yahay geesta kale sicirka fidada ayaa hoos u dhacay eber dhibic afar boqolkiiba iyadoo soddon iyo laba dhibic labaatan iyo laba doorar lagu kala iibsanayo halkii awqiyo oo fidada ah halka macdanta balaathiyadana ay kor u kacday eber dhibic hal boqolkiiba kaasoo gaaray sagaal boqol konton iyo laba dhibic lixdan dolar iyadoo intaasi lagu biirinayo macdanta balaathiyada oo hoos u dhacday eber dhibic toddoba boqolkiiba taasoo gaartay ilaa sagaal boqol afartan iyo sagaal dhibic sagaashan iyo laba dolar soo kale bangiga goldman siges iyo u b s ayaa soo saaray saadal ay ku qiimeynayaan sara ukaca ku yimid saamiyada dahabka iyagoo tix raacaya baahida soo baxaysa ee ku aadan qiimaha dahabka kaasoo tilmaamaya inay kor u dhaaftay intii la filayay ee qiimaha bangiyada dhexe iyo doorka ay ku leeyihiin ka hortagga hoos u dhaca iyo khatar kasta oo ku timaada falanqeeyaasha bangiga goldman siges oo ay ku jirto haweeneyda lagu magacaabo lina thomas ayaa sheegtay inay filayaan in dahabku uu kor u kaco ilaa saddex kun toddoba boqol oo dollar halkii awqiya taasoo ka dhigan in halkii garaam oo dahab ah uu gaari doono boqol labaatan iyo toddoba dollar dhammaadka sanadkan laba kun shan iyo labaatanka iyada oo la filayo inuu sanadka xiga ee laba kun lix iyo labaatanka uu gaaro boqol soddon iyo toddoba dollar halkii garaam oo dahab ah soo kale bangiga maalgashiga u b s ayaa isna saadaaliyey arrintani isagoo sheegay in la filayo in halkii awqiyo oo dahab ah uu gaari doono saddex kun shan boqol oo dollar dhammaadka sanadkan laba kun shan iyo labaatanka saadaashan cusub ayaa timid kadib markii qiimaha dahabka uu kor u kacay boqolkiiba lix dhibic lix isbuucii hore wuxuuna gaaray heer cusub oo ka sareeya saddex kun laba boqol afartan iyo shan dollar heerkii awqiyada kaasoo u dhigma in halkii garaam oo dahab ah uu qiimo ahaan ku kacayo boqol iyo toban dollar ka hor inta uusan dib uga dhicin qiimo kaas waxyar ka jaban labada bangi ayaa horey u soo saaray saadaaltan la mid ah bishii maarso ee lasoo dhaafay taasoo muujinaysa qiimaha sabaa'iga oo ah tiro macaadin ah oo la isku geeyey ay kor u kici doonto waxaana arrintani loo aanaynayaa siyaasadaha ganacsiga ee uu hirgeliyey madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo qalqal xooggan ku abuuray suuqyada adduunka bangiyada ayaana intaasi ku daray in khataraha uu keenay dahabka ay ka mid tahay inuu kordho hoos u dhaca ku imaanaya lacagaha taasoo ay sabab u tahay xaddiga sii kordhaya ee qulqulka lacagaha loo sarifanayo macaadinta kala duwan dhaqdhaqaaqyada muddooyinkani socday ayaa laga dareemayaa xaddiga maalgashadayaasha ah ee kor u kacaya taasoo u badan inay muujinayaan baahida loo qabo macaadinta qaaliga ah iyadoo ay ugu wacan tahay ismada maaliyadeed ee soo food saartay caalamka waxaa sidaasi yidhi falanqeeyayaasha bangiga goldman sages iyagoo intaasi ku daray in dhaqaalaha bangiyadu ay haatan diiwaan geliyeen hoosu dhaca boqolkiiba afartan iyo shan ah sii socoshada xaaladani ayaana keenaysa in qiimaha dahabku uu hawada isku sii shareero dhanka kale bangiga u b s ayaa sheegay inay jirto ifafaalo muujinaysa baahida xooggan ee ka imanaysa qaybaha kala duwan ee suuqyada caalamiga oo ay ku jiraan bangiyada dhexe maareeyaasha hantida muddada dheer ganacsiyada shuruukada ah maalgelinta hantida gaarka loo leeyahay iyo maalgashadayaasha tafaariikhda iyadoo isbeddelada ganacsiga caalamiga ah iyo xaaladaha juqraafiyeed ay xoojinayaan baahida loo qabo in loo qoondeeyo maalgashigooda meelo ammaan ah si kastaba ha ahaatee tivis oo ka mid ah falanqeeyaasha bangiga ayaa xusay inay jirto fursad lagu maalgashan karo dahabka maadaama xarumaha suuqyada aysan weli noqon kuwa buuxdhaafa
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي